الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره arkaantii iimaanka ahayd oo lixda ahayd weeyaan marka si guud ayuu usoo bandhigahayaa mu-alifku kadibna wuxuu geli doonaa tafsiilkooda iyo sharaxooda marka aliimaanu billaahi darsigii horean kusoo qaadana soo ma ahayn ayib waxaa ku xiga aliimaanu bimalaa'ikatihi aliimaanu bimalaa'ikatihi waxa weeyaan macnaheedu inuu qofku rumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu abuuray xalqi malaa'ig la yidhaahdo oo uu ka abuuray nuur sida xadiidkii ku jirtay uu muslim wariyey min xadiidi caaisha khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur marka khalqi malaa'ig la yidhaahdo oo degaankoodana uu samaawaadka yahay aada iyo aadna u badan inuu ilaahay uu abuuray qofku inuu rumeeyo weeyaan kaasuna waa iimaan mujmal ah oo ku saabsan iimaanka malaa'igta yacni rumaynta malaa'igta iimaankaas qofka hadduu sidaas uu rumeeyo iimaankaas mujmalka ah waxaa la dhihi karaa wuxuu rumeeyey malaa'igtii ayib iimaanka tafsiiliga ah oo malaa'igta rumayntooda ku saabsan waxa weeyaan wax kasta oo ilaahay uu ka sheegay malaa'igta fii kitaabihi ama rasuulku uu ka sheegay fii sunnatihi inuu rumeeyo taasuna waxay u baahan tahay marka aqoon wax kasta oo ilaahay uu kaga warramay malaa'igta kitaabkiisa ama rasuulku uu sunnadiisa kaga warramay inuu dul istaago taasna waxaa dhici karta marka qof kasta inaysan u sahlanayn laakiin qofkii ogaada oo dul istaaga iimaankaas mufasalka ahu waajib buu ku yahay qofkii aan ka warqabin nusuustaas aada iyo aada u fara baradan laakiin rumeeyo si guud ahaaneed ilaahay inuu abuuray khalqi malaa'ig la yidhaahdo intaasna uu ku kaaftoomo waa ku kaaftoomi karaa ayib haddii uu marka qof caami ah la weydiiyo la yidhaahdo ma taqaanaa malak la yidhaahdo israafiil maalan oo uu yihahdo ma aqaan muxuu ahaa israafiil war kama hayo ma waxaa laleeyahay ninkaas ruknigii ahaa aliimaanu bilmalaa'ikati baa ka maqan miyaa laleeyahay maya kama maqan waxaa ka maqan rumayn nas ku saabsan israafiil in la tusiyo oo naskaas buu ku jiraa israafiil waana malak malaa'igta ka mid ah markaas waa inuu rumeeya naskaas marka waxaa kala duwan nas rumayntiis iyo iimaan malaa'igeed malaa'ig rumayntood baa kala duwan markuu naskaas arko kadib hadduu inkiro waa nas uu ku kufriyey markaas al nas sharci ah oo haabit ah ayuu ogaaday uu ku kufriya lakiin malaa'igti uu ku kufriya lama dhahay malaigtu waa rumaysan u leyahy aniga lakin israafiil ma qaal anugu maala wahaakada malaa'igta marka aayaadka qur-aanka ku jira waxaa ka mid ahaye jibriil mika-iil saraafiil qur-anka mid ku jira ya adhihna qur-anka ku jira ayib yaa ku jira maaragtay wanaadow yaa maaliku maalik yaa kaloo ku jira ridwaan habuga jira ya qur-aanka lu sheegaya ya malaku lmowt qul yatawafaakum malaku lmowt caamada waxay dhahdaa maxay u yaqaaniin iyow azraa-iil ya aywa azraa-iilay dhaha soo maahan azraa-iil marka qur-aankana kuma yaallo magacaasu sunnadana kuma yaalle waa un bacdu ahlilkitaab baa laga wariyey inay dhaheen magaciisa saasaa la yidhaha laakiin qur-aanku wuxuu ku tilmaamay malakulmowt ayib waxaa ka mid a iimaanka ruknigiisa saddexaad aliimaanu bikutubihi ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu soo dejiyey kutub uu ugu talagalay hidaayatu nnaasi waljinni kutubtaasna aada iyo aad bay u badan yihiin waa kutub ilaahay uu soo dejiyey oo uu ku soo dejiyey ambiyadiisa iyo rusushiisa oo uu talagalay in uu ku hanuuno jinniga iyo insiga mukalafiinta intaas waa iimaanka guud oo ku saabsan al-iimaan bilkutub kutubtii marka la sheegay oo ku taalla nusuusta kitaabka ama nusuusta shar sunnada qofka inuu si gaara u rumeeyo iyagana masalan atawraa tawraa kuma jirto alinjiil hay alfurqaan zabuur suxufi muusa suxufi ibraahim sidoo kaleeto marka qofkan qur-aanka garanayn hadduu yidhaahdo anugu kutub ilaahay inuu soo dejiye waa rumaysana laakiin suxufi ibraahim waxaa la yidhahda war kama hayo suxufi ibraahim war kama hayo maxaa la leeyahay iimaanka kutubta uu rumaysan yahay waa u saxiix laakiin waa in la tusiyaa marka oo la yidhaahdo aayad qur-aan baa waxay sheegaysaa inuu ilaahay kusoo dejiyey ibraahim suxuf rumayn aayad qur-aan ayib rukniga ku xigaa waxa weeyaan al-iimaanu birusulihi kutubtaas ayaa lagu soo dejiyey rusul rusul min al-insi baa lagu soo dejiyey rusul min aljinni maa jira rusushaas marka ilaahay uu ku soo dejiyey kutubtiisa waa in la rumeeyaa iyagana intii qur-aanka uu sheegay ama sunnadu ay sheegtayna si tafsiila waa in loo rumeeyo sidoo kale marka iimaan mujmal ah iyo iimaan mufasal ah ayaa ka iman kara iyagana hadduu qofku rumaysan yahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu leeyahay rusul iyo ambiyo basharka ka mida oo uu doortay oo uu ku soo dejiyey kutub oo uu u soo diray jinniga iyo insiga si ay u hanuuniyaan oo ay waddada toosan u tusiyaan hadduu intaas rumaysan yahay bacdu alasmaa ay ka khaldanto masalan lama dhihi karo qofkaas waxaa ka khaldamay aliimaanu ayib rukniga shanaad waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir aliimaanu bilyowmi alaakhir maalinta aakhiro inuu qofku rumeeyo rukniga shanaad ee arkaanta iimaanka ayuu ka mid yahay yowmul aakhir waxaa loola jeedaa marka wax kasta oo dhacahaya bacda almowt qofku markii uu dhinto wax kasta oo uu la kulmaayo ilaa uu jannada ka galo hadduu ilaahay janno uu tala galay ama naar uu ka galo hadduu naar uu tala galay intaas waxa dhacahayo o dhan baa la yidhaahdaa aliimaanu bilyowmi alaakhir ee qofka hadduu masalan uuna rumaysnayn wax la yidhaahdo cadaabu lqabri ama alincaam fi lqabri uuna rumaysnayn waxba ka maqan wax ku saabsan aakhiraa ka maqan marka wax kasta oo qofka uu la kulmahayo bacda almowt ilaa uu jannada ka galo ama naarta uu ka galo waxyaalahaas aada u badan oo kala duwan oo qaybuna ay dhacayso fi lbarzakh qaybuna ay dhacayso fi lmaxshar ayaa loola jeedaa aliimaanu bilyowmi alaakhir marka iimaanka mujmalka waxaa weeyaan marka qofku inuu rumaysan yahay in ilaahi subxaanahu watacaala dadka markuu dilo ay la kulmahayaan bacda mowtihim cadaab ama raxmad ay la kulmahayan ilaa uu qofku ka tago daarti u dambeyday oo ah aljanna ama annaar intii ka sokayda qofku wuxuu ku jiraa un imtixaan iyo dhibaatooyinuu ku jira ilaa uu ka tago taxta shajarati tuuba culamada waxay dhahaan qofku adduunyada hadduu joogona waa un imtixaan hadduu dhinto qabrigana isagana imtixaan baa yaalla imtixaanku wuxuu soo xirmahayaa markuu albaabka jannada ka galo intii ka horeyda dhibaa jira albaabkeeda markuu gudaha u galo markaas baa raaxa u horeyda keligeed oo aan lahayn cadaab ama shido ama dhibaato intii ka horeyda ama adduunye ha joogo ama qabri ha joogo dhibaat jiro nasal lah sala sidoo kale hadduu qofku yidhaahdo masalan tataayuru suxuf ma rumaysantaha waxa la yidhaahdo biramaqa maxaa loola jeeda yani suxufta dadka in loo soo didinayo yowma alqiyaama oo qofna uu gacantiisa midigtaa kitaabkiisa ka qabsanhayo midna uu bidixda ka qabsanhayo waa juz ka mida axdaasta dhacaysa qiyaamaha masalan qofkii yidhaahda marka anuu war kama hayo in naskaas loo sharxaaho la fahamsiiyaa ayib rukniga lixaad waxa weeyaan aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi qofku inuu rumaysan yahay qadarka ilaahay khayrkiisa iyo sharkiisa khayrkiisa iyo sharkiisa ayib qadarka khayrkiisa maxaa loola jeeda wiilkaas yarka ah ma ma noolgala jirtaa ya muxuu yidhi ya muxuu dhahay khayrkaas marka maxaa ka mida ya iimaanka haye maxaa kale muxuu dhahay islaam haye maxaa kale xoogaa bushkilayti lagu soo galona bushkilayti ma isticmaashaa khayr maysan ahayn hadduu odagii kaa farxiyo yara bushkilayti aan kuu soo galay khayr ma aha ya ayb wax kastaoo khayr ah khayrka qofka la siiyona maxaa u weyn waa sida uu sheegahayo iimaanka iyo islaamka khayrka weyn miyaa la arkaa oo ilaahay uu qof u qadaro lama arko sidoo kale waxyaalaha bini aadamku uu jecel yahay oo wanaagsan maal inuu siiyo caafimaad inuu siiyo maxay ka mid yihiin khayru lqadar ya maxay ka mid yihiin khayru lqadar sharu lqadar maxay yihiin wax dadka dhibka ay u dareemaan iyagu saaka markaa soo socotay cobta maka may kaa go-do hadday saaka cobta marku aad soo socotay ay kaa go-do maxaa la dhihi karaa sharu lqadar ya wixii markaa bini aadamka uu dhibsado oo uu xanuun kala kulmo yaa loola jeedaa sharu lqadar laakiin bini aadanka dhinaciisa yuu shar ka yahay amaa laakiin xagga rabbi shar kama ah ilaahay wuxa uu qadaro binnisbati lahu kulligeed khayr waay laakiin dadka waxaa dhici karta inuu u qaato waxaanu shar inay yihiin waxa uu qadaro oo masaa'ibta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad buu ka leeyahay dhinaciisana shar kama ah adiga haddii xoogaa masiiba ay kuukugu dhacdo matalan kobtii kabihii lagaa xado waxaa dhici karta kobahaas lagaa xaday inaad ajar ka hesho haddii koba toban shilin jooga lagaa xado oo ilaahay uu abaalmar kuu siiyo hal milyan oo dollar maalan abaalmar u dhigmo maalan kobihii lagaa xaday ma sharay kuu yihiin adiga mise khayray kuu yihiin khayray kuu yihiin maalan xanuun baa kugu dhacay waa dhibsatay waa la walbahaartay waxaa dhici karta marka darajo aada iyo aada u sarreydo jannada oo aadan camal ku gaarinin in alla ku gaarsiiyo o yidhaahdo xanuunkii iyo walbahaarkii waa abaalmar laguu siiyo soo ma dhici karto inuu yidhaahdo qofkaas markuu arko abaalmarkaas la yaab kale xanuunka maxaad igu badi weysa inuu yihahdo soo ma dhici karto ya waxaa dhici karta in mushkiladu ay kugu dhacdo adiguna aadan dareensanayn laakiin mushkiladaas kugu dhacday mid ka weyn bay kaa celinaysa waa laba mushkiladood laakiin middaan adiga hadda kugu dhacday mid kaa weyn bay kaa hor joogtay marka binisbati laka iska dhaaf ilaahay qadarkiisa laakiin adiga ku dhaada markii aada loo fiirsado maxay kuu tahay khayray kuu tahay nin la yidhaahdo abuqilaaba oo taabici ah ayaa wuxuu soo siyaartay ciidan uu lahaa nin la yidhaahdo yaziid ibnu mucaawiya nin ka mid ah ninkiiba wuxuu arkay lug ka jaban markaasuu yidhi saataha markaasuu yidhi lug baan ka jabay markaasuu wuxuu ku yidhi inay khayr kuu tahaa dhic karti markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii ma lug iga jabtayaa khayr ii ah khayrku xaguu yaallaa xaasidsanida adig khayrku xaguu yaalla ilaahay baa ogu yidhi intaasuu ku yidhi marka ilaahay baa og waana ka tegey amar baa ka soo baxay yasiid ibnu mucaawiya wuxuu yidhi xusein ibnu cali oo ciraaq jooga ha la soo qabto hanala soo dilu yidhi asaga iyo aalubeytkiisa o dhan ha la soo laabo waxaa la yidhi ciidankii ninkii u sarreeyey waa xanuunsan yahay ha loo geeyuu yidhi warqadan waa amaruu qabaa ha baxo ninkii wuxuu yidhi lug baan ka jaban yidhi maba istaagi kare maxaan qabta maxaan qaban karaa nin kalaa loo caleema saaro waxaa la yidhi ninkaasaa lagu wareejiyey mas-uuliyaddii ninkii baa ciidankii la orday xuseen ibnu cali iyo toddobaatan aalubeyt ah iyuu madaxa ka soo jifay ninkii muddo kadib ayuu soo siyaartay ninkii sheikha ahay abuqilaaba aljarmi hay bal waran uu yihi markaasuu wuxuu yihi lugta inaan ka jabo alla maxay khayr ii ahayd ar maxay khayr ii ahayd maxaa jiruu yidhi wuxuu yidhi lug inaan ka jabo iyo xuseen ibnu cali dhiiggiisa inaan qaado yaa ii sahlan yaa sahlan lugta inuu ka jabo marka maxay u tahay khayr weyn bay u tahay marka waxa kugu dhacaya adiga waa u arki kartaa inay shar yihiin laakiin markii aada loo fiiriyo miraheeda la fiiriyo waxaa dhici kartaa dhammaan wixii rabbi kaaga yimaado oo dhan inay khayr kuu yihiin marka wax kasta oo ilaahay uu qadaro oo kugu dhaca waa inaa u rumaydaa ilaahay qadarkiisa inay yihiin ama waxaasu adiga khayr u dareen markaas ama shar u dareen adigu kulli inay khayr inaad rumaydo inay qadar ilaahay ku dhaceen qofka marka uu agtiisa ka weyn yahay al-iimaanu bilqadar walbahaar badan baa ka dhacayo waana waxaa la dhihi karaa al-iimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi waa shay nolosha bini aadamku uu u baahan yahay qofkii aan rumaysnayn al-iimaan bilqadari khayrihi wa sharihi ee isagu rumaysan wax walba inay dadaalkiisa ku xiran yihiin walbahaarkiisu ma dhammaan hayo haddii kobu ka dhunto wuxuu leeyahay adaa khaldamay meeshii la rabay in la dhigona adaan dhigin haddii lagu ka jabto wuxuu leeyahay si khaldanaan u socday munaasibna ma ahayn wax kastoo marka ku dhaca walbahaaray u keenahayaan wuxuu leeyahay tasaruf khaldan baan tasarufay ma dhammaanhayo marka walbahaarku ma dhammaanhayo ya walbahaarkiisu ma dhammaanayo qofkaas noloshiisuna cariiri bay gelaysaa laakiin qofka qalbigiisa uu ku weyn yahay al-iimaanu bilqadar oo rumaysan maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhda'aka lam yakun liyusiibaka qalbigiisu mustariix waayo qadar ilaahay ku dhaca waxaase lagu kala dheereeyaa un qalbiga inta uu kala eg yahay iimaanka qadarka anakoo maaragtay rumaysan baa waxaa dhici karta wax yar markay ugu dhacaan baan iska walbahaaraynaa laakiin hadba qofka iimaankiisu intay la eg tahay qadarka ayaa cariiriga adduunyadu ka yaraan ayib waliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi dadka ahlu sunnadu marka arkaantooda iimaanku waa intaas arkaanu liimaan waa intaas arkaanta iimaanka iyo waxyaalaha la rumaynayo qeybiyaadka ku saabsanna waa tawqiifi cinda ahli sunna wax nusuus sharci laga qaato waayo wax afkaartooda iyo aaraa'dooda iyo ijtihaadaadkooda intay ku keeneen ay kadib iimaan ka dhigaan maafi ma laha caqaa'idda ahlu sunnadu maxay tahay tawqiifi ama maxaa la dhihi karaa waa rabbaani caqiidada ahlu sunnadu waa caqiidatun rabbaaniyatun wax bini aadan uu sameeyey ma aha wax bini aadan uu sameeyena caqiida ma noqon karaa ayib dadka marka ahlu sunnada aan ahayn waxaa dhici karta marka arkaan kale iyo arrimo kale ayagu inay iska samaystaan oo ay ka dhigtaan caqiido aasaasi ah waxaa la sheegaa raafidadu inay leeyihiin afar rukni iimaankooda u yahay iimaankooda afar muctasilada waxaa la sheegay iimaanka iyaga agtooda iyo arkaantiisu inuu yahay shan shay waxay dhaheen altawxiid alcadlu alamru bilmacruuf wannahyu can almunkar almansilatu bayna almansilatayn infaadu lwaciid muctasilada arkaantooda meeqo waaye arkaanu iimaanihim waa imisa haye ka koobaad altawxiid ka labaadna kan saddexaadna wannahyu can almunkar kan sha afaraadna ya almansilatu bayna almansilatayn kan shanaadna infaadu lwaciidi ya shantaas maxay yihiin arkaanu liimaan cinda almuctasila magacyo qurxan waaye laakiin balaayo xambaarsan maxaa loola jeedaa ha la yidhi tawxiidka waxay dhaheen tawxiidka waxaa loola jeedaa wax sifo ah oo ilaahay uu leeyahay hor dhan in la tuuro tawxiid waa idhahen saas waa tawxiid oo ilaahay haddii samci loo sugo oo basar loo sugo oo raxmad loo sugo maxaa ka dhalanaya waxay dhaheen shan ilaahay noqonaya markaas bal caqlixumada fiir haddii la yidhaha ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leeyahay samci basar raxmad ciza waxay leeyihin shan ilaahay noqdo idan maxaa la sameynaya waxay leeyihin wax sifa waa inaan loo samayn wax sifaana uusan yeelin arrinkaas maxaa la yidhaha tawxiid baa la yidhaha ilaahay baan waxidayna bal dadka ahlu sunnada say ilaahay u waxidahayaan iyo muctasilada tawxiidkooda isu fiiri tawxiiday ku magacaabeen qof kastoo markaa nusuusta sharciga khilaafa oo ku khilaafa caqligaastaan keenay caqligiisaa liita hadduu yidhaahdo nusuusta sharciga ayaan ku khilaafa caqligayga caqli eberhu hayaa qofkaas sababtuna waxa weeyaan masalan qofkan hadda meeshaan jooga ma laba qofood miya mise waa hal qof hal qof qofkaas oo ma dheera waa dheerya soo ma madooba waa madowya sow maaragtay ma buura masalan waa buuran yahay afar qofood miyuu ku noqonaa intaas waa caqlixum war afar qofood weeyaan waxaa ka hadlaysaa qofkii ku yidhahda maxaddi qof caqli hay ma midda labaad waxay dhaheen alcadlu cadli weeyaan cadligana maxay ula jeedaan inkaaru lqadar waxuu ilaahay qadara lama arko haye wax kasta oo adigu aad samaydo adigaa sameeyey abuuray qadar ilaahay oo ka horreeyana ma jiro bay oo maxaa kallifa waxay dhaheen hadduu alla qadaray adiguna aad samayday ee markaas waxaas aad samayday uu cuquubo rabbi ka ratibay cadaalad maahay dheh marka maxaa cadaalad ah waa in la yidhaahdo qofkaana waxaan sameeyey asagaana abuuray ilaahayna shaqo kuma lahayn mana qadarin taas maxaa la yidhahay dheheen alcadlu cadli khaldan waa culamada ahlu sunnada waxay dhaheen qofkan waxa uu samaynaayo isaga kaliya miyaa qadaray haa isaga qadaray dheheen ayib ilaahay ma ogaabay dheheen marka qofkaanu inuu waxaa samayn doono marka waa taxayureen hadday dhahaan ilaahay ma ogana waha ilaahay bay jahli ku sifeeyeen hadda waa kufaar waay hadday dhahaan ilaahay horuu u ogaana qadarkii hore bay sugeen way ku wareereen markaas qofka waxaan isaga miyaa sameeyey haa isaga miyaa qadaray haa dayb ilaahay ma ogaay intuunan samayn waxaan inuu samayn doono waa istaagen hadday inkiraan ilaahay bay jahli ku sifeeyen hadday qiraan cilmigaasna macnaheedu waa qadarkii bay ogolaadeen qeybta afaraad waxay dhaheen qeybta saddexaad alamru bilmacruuf annaha ilmukani maxaa loola jeeda waxay dhaheen dadka madaxda ah hadday khaldamaan waa in seef loo qaataa oo madaxa laga wada aruuriyahay maxaa la yidhahda taas alamr bilmacruuf in qofkii khaldama in madaxa laga jafaa qofkii khaldama madaxa laga jafo maxay diinkaa ku taageen alamru bilmacruuf innahy an munkar maxaasaanu samaynaysaan amar macruufaan amraynah bay lehy munkar aan reebayna waa diin marka diin muctasila alamru bilmacruuf innahy an munkar macnihiisu muxuu yahaa cindahum wixii khaldan oo madax noqda war ma laha madaxa laga jafaayo hal qeybta afaraad waxay dhaheen waxa weeyaan almansilatu bayna almansilatayn maxay ula jeedaan qofkii kabiiro sameeya iimaankiina waa ka baxay gaalnimadiina ma gaarina meel saddexaad uu taagan yahay iimaankiina waa ka soo baxay gaalnimadiina ma gaarin maxaa lagu magacaabaa saaxibu lmansilati bayna almansilatayn muslim miya maya kaafir miya maya maxaa la yidhaha saaxibu lmanzila bayna almansilatayn laa muslim walaa kaafir ayib adduunyada magacaas muu leeyahay magacaasu adduunyada leeyahay aakhirana mukhallad fi jahannam bay dhahay mukhallad fi jahannam yaa aaminsan khawaarijta iyaguna khawaarijtii bay waafaqeen aakhiro laakiin adduunyada magac kaley u bixiyeen oo ah saaxibu lmansilati bayna mansilati infaad lwaciid ruknigii shanaad u eg waxay dhaheen qofkii dembi sameeya waa inuu la kulmaa cuquubo fi laakhirati bay dhaheen lama cafi karo ilaahay inuu cafiyo maaha bay dhaheen ilaahay inuu cafiyo ma aha taas maxay ku magacaabeen infaad lwacid culammadu marka waxaa isaga darmay ay dhaheen infaadu lwacdi iyo infaadu lwaciid baa isaga darantay infaadu lwacdi ballanqaad wanaagsan oo ilaahay uu mu'miniinta u ballanqaado waa inuu u fuliya soo maa laakiin waciid waa goodiga goodiga dadka kabaa'irta ku dhinta uu u goodiyey inuu cafiyona waa dhici karta inuu ciqaabana waa dhici karta soo maa marka iyagu waxay leeyihiin maya waa inuu ciqaabaa taasna wax ilaahay bay xukum saareen ilaahay rabaan ayagu inay maamulaan mar intaas iyaa caqiido u tahay alraafida iiraan waxay dhaheen atawxiid tawxiidku waa kii muctasilada alcadlu waa kii muctasilada annubuwa nebinimo in la rumeeyo kan afaraadna alimaama imaamnimo in la rumeeyo imaamnimada maxay tahay waxay leeyihiin dad macsuumiin ah oo madax ah oo labiyo toban ka kooban yaa jira bay dhahay oo aan khaldamin oo ambiyada iyo rususha ka sharaf badan maxaa la maxaa la yidhaha arrinkaas cindahum alimaama waxay dhaheen marka kii ugu dambeeyey labiyo tobankaas isagoo yar buu dhumay mar laga joogo kun sannadood god buu galay goduu ku jira miyahaa goormuu ka soo baxahayaa mar dhowuu ka soo baxayaa hadduu ka soo baxo suu yeelaa adduunyadao dhan buu cagta marinaya dhaheen oo uu shiico ka dhigaya hay dhaheen kulligeed waxaa la yidhaha arrinkaas caqiidadaasna alimaama imaamada kala weyn marka wax walba waa laba iyo toban qofood oo laga soo bilaabo cali bay leeyihiin cali bn abi aalib radia allaahu canhu oo ilmihiisa kaliya ah oo ambiyada iyo rusushada ka darajo badan oo ka sharaf badan oo kii u dambeeyey aan sugeyna bay dhaheen hadda oo la yidhaahdo almahdi almuntadar maxaa la yidhaahdaa laakiin dadka ahlu sunnada iimaankoodu waa iimaan rabbaani aho waxaa laga soo qaaday xadiida jibriil baa laga soo qaaday soo kuma jiro arkaantaas marka waxa la rumaynayo oo qofku caqiidaysananayo waa inay noqdaan wax rabbaani ah waa inaysan noqon wax ah ardi oo dhulka laga abuuray inaysan هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه